dhegeystayaal waxaa inoo suura gashay inaan waraysi la yeelano waaliga maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh maxamed abu cabdalla inagoo ka wareysanayna qodobo dhowr ah marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
ugu horeyn weli waxaad sharaxaad naga siisaa dowrooyin ayaa wilaayada ka socday oo kala duwan bal dowrooyinkaasi iyo meelaha ay ka dhaceen iyo waxa ay ku saabsanaayeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أولا الله سبحانه وتعالى يا مهدا اسكاله مهدا لكدب نوايهان وحا قول كسعودي حملوين kala duwan oo ku waajahnaa dhammaantood bulshada ku dhaqan wilaayada shabeellada hoose xamlooyinkaas waxa ay wateen dowraad iyo nadawaad oo aada iyo aada u tiro badan ayay wateen waxaa ugu horeysay xamladii loogu magac daray taxriib al-ummah cala alghazwi waaljihaad oo muddo hadda bishii jamaadul uulaa iyo thani iyo rajabba socotay xamladaas magacaas ayay lahayd shicaarkeeduna wuxuu ahaa qaatiluu fi sabiili illahi aw idfacuu waxaana ka qayb qaatay xamladaas culamaa u diinka gobolka shabeellada hoose waxaa ka qayb qaatay oo hooshaas daadihinayay maktabka dacwada wilaayada shabeellada hoose ayagoo dadka ku gaarsiinayay xamladaas kuna baraarujinayay ummadda inay kacaan jihaadkan ay u istaagaan ayna waxa weeyaan cadowga ilaahay ay la dagaalamaan nadawaad tiro badan ayaa degmooyinka ka wada dhacay waxaan u malaynayaa qaarkood idaacaddu xataa inay ka qayb qaateen waxaa kaloo socday oo run ahaantii khawaafil dacwiya oo culummadu dhammaan ay tuulooyinkaas iyo degmooyinkaas ay wareegayeen dadkana ay baraarujinayeen waxaa iyaduna badaq socotay xamlo loogu magac daray ayaanqusu diinu wa ana xayun oo ay daadihinayeen xamladaas ayna wadeen maktabka calaaqaadka iyo musaalaxada gobolka shabeellada hoose iyaduna waxay ku waajahneed xamladan qabaa'ilada gobolka dega oo dhan ayay ku waajahneed si ay uga qayb qaadan lahaayeen camalka jihaadka ee socda loona baraarujin lahaa odayaasha run ahaantii qabaa'ilada gobolka shabeellada hoose oo dhan kulamo kala duwan ayaa loo qabtay dhammaantoodna waxay ballan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan camalkan jihaadka ee socda qaarkood haddeertaan ciidamo ay soo diyaarsadeen oo hadda waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socdaba inay waxa weye ka qayb qaataan wixii tabartooda ay karaankooda ah ay waxa weeyaan mujaahidiinta la garab istaagaan baan rajeynaynaa waxaa kaloo socday xamlo kale oo loogu magac daray dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslimin wa muslima ay daadihinayeen xamladaasna maktabka tarbiyada iyo tacliimta wilaayada shabeellada hoose shicaarkeeduna uu ahaa kun caaliman aw mutacaliman walaa takun haalitan waxaana ay ku waajahneed waxa weye xamladan macalimiinta iyo maamulayaasha iskoolaadka iyo ardayda dugsiyaasha iyo run ahaantii iyagoo ayagoo furayay madaaristii tuulooyinka ku yaalla iska xirmay ayagoo dib waxa weeyaan u furayay ardayna halkaasi waxa weeyaan ku diyaarinayay macalimiinna ku diyaarinayay saadba shalay iyo maantayba aad ka warhaysaanba dowraadkii loo qabanayay macalimiinta qaybtii degmada baraawe shalay soo dhamaatay xafladeedana la qabtay muddo asbuuca ayay socotay maamulayaasha iyo macalimiinta haddana waxay ka bilaabatay maantay degmada buulamareer xamladaasna way socon doontaa gobolka o dhanna way ka wada dhici doontaa lagu baraarujinaya macalimiinta iyo maamulayaasha iyo ardaydaba marka insha allahu tacaala kolley xamlooyinkii iyo dowraadkii gobolka ka socday maalmahii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey saas ayay ahayd
intaa haddii aynu ku dhaafno barnaamijyadaasi waxaa jira dagaallo ka dhacaya qeybo ka mid ah wilaayada sida magaalada marka iyo meelo kale maxaa xog ah oo aad ka haysaan dagaaladaasi iyo cidda ay u dhexeeyaan iyo saameyntooda
run ahaantii sida aad ka warhaysaanba deegaanadaasi aada hadda sheegteen sida janaale iyo shalaambood iyo marka iyo deegaano kaleba waxaa maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo maantaydaanba ka socday dagaalla aada iyo aada u foolxun oo run ahaantii dadka soo xasuusiyey xilligii hogaamiyey kooxeedyada iyo sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddexdii oo run ahaantii ficillo aada iyo aada u xun ay meesha ka muuqdeen oo sakiiro gawraca oo haweenkii la dilayo odayaashii la dilayo dirmageydadii la dilayo baabuurta la iskala degayo waa wax aada iyo aada run ahaantii looga xumaado ayaa maalmaha maalmahan meesha ka socday run ahaantii waxaan kollay aan leenahay aan u jeednaa inay tahay dadka shacabkana inay ogaadaan waa dimuquraadiyaddii ciidamada amison ay wadeen dhibaatada iyo foolxumada iyo waxa weeyaan wixii waayii hore diri jiray in lasoo celiyo run ahaantii waa waxa ay sheegan jireen oo ay waxa weeyaan ummadda ay dhihi jireen waxa weeyaan waxaanu soo celinayna nabadii waxaanu gaarsiinayna waxa weeye gobollada sharciga ilaahay looga dhaqmo dimuquraadiyaddii ayaan gaarsiinaynaa marka shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed ha ogaadeen waxa loo waday ciidamada amison ay u wadaan oo hadda aad arkaysaan meeshii ay joogeen shalaanbood xerada ugu weyn taliska ugu weyn ay meesha ay ku leeyihiin ayaa la isku dagaalayaa rasaas ayay ummadda iskugu dhiibayaan hortooda ayaa la isku baabi'inayaa haween baa korkooda lagu dilayaa oo dirimageydaa ilmihii caruurta korkooda waxa weeyaan iyo odayaashii masaakiinta baabuurta hortooda lagala degaya lagu dilayaa waxa weeyaan ayaguna way ku faraxsan yihiin run ahaantii ummadda muslimiinta ee deegaankaas ku dhaqan waxay qaatay waxa ay amisom iyo ciidanka waxa weeye dowladda riddada ay wadeenba arrinkan inay tahay marka dhibaatadaasi wax la fiirsan kara ma aha waa wax aada iyo aada looga xumaado waxa maalmahan meesha ka jira
marka cidda hawshan wadda ee hubka ee aada sheegtay in ciidamada shisheeyaha ay u dhiibayaan waa ayo
saad ogsoon tihiinba waa dadkii muslimiinta ee qabaa'iladii halkaasi deganaa ee amniga iyo barwaaqada iyo waxaweye istiqraarka iyo waxaweye hooska sharciga ilaahay harsan jiray markii mujaahidiintu ay joogeen marka iyo sharaanbood iyo ganale waa dadkii walaalaha ahaa ee xilligaasi ku naaloonayay waxa weeye tadbiiqinta sharciga ilaahay nabadgelya xigtay walaalaha ahaa isla shaqaysanayay isku waxa weeyaan wax isla qabsanayay waa dadkii hadda dadka waxa weye birta la iskugu dhiibay islaynaya waa dadkii waxa weeyaan walaalaha ahaa ee qabaa'iladii halkaasi deganaa weeyaan marka waxa weye dad kor ka yimid ma aha waa dadkii aagaas deganaa waxa isdilaya cadowga ilaahay uu isku diray waxa ay wadeenna ay ahayd bal intaas keliya ay dadka muslimiintaas ay loo barakicin lahaa isku baabi'in lahaayeen dhibaatadii sagaashamaadkii lasoo celiyo
waa tahay dhulkan ama magaalooyinkan waxaa lagu maamuli jiray shareecada islaamka nabad ayaa ka jirtay qofna laguma xadgudbi jirin waxa maanta ka dhacaya maxay ka baran karaan bulshada ku nool dhulka nabadda ah ee lagu maamulo shareecada islaamka ama dadka ku nool dalka dibaddiisa
wallahi duruus badan baa hadda ay ummaddu ay ka baran kartaa arrintaasi dadka hadda isku dilaya masalan marka iyo sharaanbood iyo janaale iyo aagagaas dadka isku dilaya isla dadkaas waxay ku nool yihiin buulamareer waxay ku nool yihiin waxa weeyaan kunturwarey waxay ku nool yihiin baraawe waxay ku nool yihiin toorotorow waxay ku nool yihiin gobolka intiisa kale ayay ku nool yihiin waa walaalo waa shaqaystaan dhib iskuma qabaan nin walba waxa weye sharciga ilaahay ayaa kafayey waxa weeyaan maantay duruus ayaa halkaasi ummaddu ay ka baratay hadda dadka inta wilaayada shabeellada hoose inta mujaahidiintu ay joogaan inta raayada tawxiidka ay ka taagan tahay dadka waxa weeya u dhashay ee hadda waxa weeyaan meesha isku dilaya maantay waxa ay leeyihiin wilaayadu way u yimaadeen wayna u sheegeen dhibaatadaas in la joojiyo haddee anaguna kolley insha almawlaa wixii tabarteenna ayaan ka qayb qaadanaynaa waxaana isleeyahay ummaddu waxay ka faa'iidaysatay maanta darsi aada iyo aada u weyn waxay fahmeen waxa ay wadeen gaaladu waxay fahmeen waxa amisom ay wadeen waxa ay fahmeen maraykanka iyo reer galbeedku waxa ay wadeen oo waxa xorriyadda iyo dimuquraadiyadda waxa ay ku sheegayeen ay dhahayeen waxa weye soomaaliya waxa waa in laga hirgeliya dimuqraadiya dimuqraadiyadda ay wadeen waa kaasaa dadku way fahmeen wayna arkeen insha allahu tacaalana ummaddu waxa weeyaan waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanah watacaala diintiisa inay ku midoobaan cadowga ilaahayna ay iska dhacshaan sharciga ilaahay ayaa ummadda kala celinaya qof walbana xaqiisa usoo celinaya jazaaka allahu khayran dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa waaliga maamulka islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh maxamed abu cabdallah oo inoo waramayey